xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cusmaan jawaari ayaa tegay magaalada jigjiga ismaamulka soomaalida etoobiya waxaana uu kulamo la yeeshay mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha ismaamulka soomaalida cabdi maxamuud cumar wafdigaasi waxaa ka mid ahaa xildhibaan maxamed abmahad cabdalla cawad maxamed cabdi xasan sadheere ayaa kula xiriiray qadka taleefonka waxa uuna weydiiyey ujeeddada safarkooda ha bismillahi raxmaani raxiim walaal ujeedada safarka iyaga etoobiya waxay ahayd martiqaad official ah oo aanu ka helnay baarlamaanka federaalka biya oo uu guddoomiyaha baarlamaanku ka helay ayuu ahaa waxa weeye waa safarkii ugu horreeyey uu guddoomiyaha baarlamaanku uu ugu uu de usoo baxo waana wafdi aada u culus weeye oo anigoo guddoomiye ku-xigeenka ah iyo guddoomiyaal guddi ayuu ka kooban yahay marka waxa weeye martiqaadkaas baarlamaankaas dhigeenna ah ee walaalaheen ah guddoomiyihiisu uu noo soo diray ayuu saldhigiisu ahaa waxaa kaloo xigta in aanu casumaad ka helnay maaragtay madaxda madaxweynaha iyo madaxda dowla degaanka soomaaliyeed waan garta oo aanu oo aanu ku nimaadno caasimadiisa jigjiga waan garta intaynaan ka wada hadlin joogitaankiina iyo safarkiina jigjiga markaad adhis ababa tagteen maxaad ka wada hadasheen baarlamaanka etoobiya waxaanu ka wada hadalnay baarlamaanka etoobiya sidii aanu iskaashi u yeelan lahayn sidii aanu isku dhaafsan lahayn khibradaha jira maadaama etoobiya ay tahay dal aanu daris nahay dal aanu waxyaabo badan wadaagno dal system federaal ah qaatay oo hirgeliyey waxyaabo badan oo aanu kala baran karno ayaa jira sidoo kale waxa weeye inaanu heshiis m o u ah gallo oo xiriir interparlamentary ah oo dhex mara laba dal bilateraly dhex mara sida ay xukuumadda dowladda federaalka soomaaliyeed iyo xukuumaddoodu ay xiriir u leeyihiin in ay in aan anaguna ula yeelno dhiggeena baarlamaanka federaalka ah labada shacabna aanu isugu soo dhaweyno ee dariska ah si ay isaga kaashadaan siyaabo badan oo ay yacni iskaashiga caalamka uu dee ku salaysan yahay waan gartay marka intii aad joogteen adhis ababa eed aragteen baarlamaanka etoobiya wax gaaroo idin soo jiitay marka la fiiriyo sida uu dhisan yahay adoo eegaya qowmiyadaha kala duwan ee etoobiya walaal waxa weeye systemkooda oo ku salaysan federaalka oo waxna la wadaago waxyaabaha qaarkoodna ay deegaamadu ay gaarkooda mandate ugu leeyihiin waxa weeye waa system aada iyo aad yani waxa weye soomaaliya waxay qaadatay in principle system federaal ah inay dhisato laakiinse khibradaas ma aan lihin oo horay ma aanan ugu soo dhaqmin oo system unitary ah oo central ah ayaanu weligan kusoo dhaqmi jirnay marka systemkii federaalka ahaa baarlamaankiisi dhexe oo shaqaynaya oo sharci dejintii qaab federaala u samaynaya oo waxa weeyaan oversightkii u samaynaya oo ay awoodihii ay hoos u degsan yihiin devolution of power waxa weeye waa khibrad aada iyo aada muhiim u ah oo uu baarlamaankeenu u baahan yahay oo aana ka faa'iidaysan karayno inta meelo fog fog khibrad laga raadin lahaa inaanu meelo dhow aanu uga dayan karayno wax waxa weeye wax waa layska bartaa oo iyaguba waxyaabo badan oo ay oo ay inaga baran karaan ayaa jiri karaya marka annagu waxa weeye niyad wanaagaasaanu ku nimid waxaana kala kulannay soo dhaweyn heerka ugu sarreysa ee aanu ka filaynay ayaanu yani ayaanu la kulannay oo runtii aada iyo aada u wanaagsan waan gartay ma leeyihiin four point five ama wax u dhigma walaalo waxay wuxuu wuxuu ku salaysan yahay dalkani ethnic group buu ku salaysan yahay qowmiyado waxa weeye luuqado kala gaara leh ama waxa weeye jinsiyado kala duwana ayuu ku salaysan yahay oo ay qowmiyadda soomaaliyeed ay ka mid tahay ayuu ayuu ku federate garoobay waan gartay marka waxyaabo badanna waa ay ka dhexeeyaan waxyaabo badanna gaar bay u kala yihiin oo sida dowla degaanka soomaaliyeed waxa weeye luuqadda uu ku shaqeeyaa ee luuqada soomaaliyeed weeye diintu diinta islaamka weeyaan shuruucdooda gaarka ah iyagaa samaysta laakiin wixii ay la wadaagaan federaalka waxa weeye waa dee waa dee mandateka guud weeyaan waan gartay waxaad ii sheegtay inaad hadda joogtaan magaalada jigjiga oo aad martiqaad ka hesheen madaxda ismaamulka soomaalida ee etoobiya magaalada jigjiga maxaad ka wada hadasheen iyaga ilaa iminka walaal waxa weeye maanta ayaanu nimid madaxweynaha dowla degaanka soomaaliyeed mudane cabdi maxamed cumar safarka ayuuba nala socday oo cabdisababa ayuuba naga soo galbiyey waxa weeye wafdigii ugu heerka sarreeyey ee soomaaliyeed ee dowladda federaalka soomaaliya ama kuwa kumeelgaarka ama ha ahaatee ee soo siyaartay caasimada dowlad degaanka soomaaliyeed ayaanu nahay yani baarlamaanka dowlad degaanka inaanu la hadalno inaanu jaamacadda jigjiga oo ay shan iyo toban kun oo arday ay dhigtaan inaanu la hadalno intaasiba waxa ay noo tahay yani fursad aada iyo aada qaali u ah oo aanu isleenahay waxaa kasoo bixi karaya wada shaqayn iyo iskaashiyo ballaaran oo aan xad lahayn
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya mahad cabdalla cawad oo qadka taleefonka ugu warramayay waryahayaga maxamed cabdi xasan sandheere